galab wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada washington
waa maalin sabti ah bisha sebtembar waa afar iyo labaatan sanadka labada kun iyo lix iyo tobanka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee toddobiyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrband iyo bogga v o a somaali dot com idaacaddeenna galabtana waxaa idiin daadihinaya maxamed colaad xasan iyo anigoo ah jaamac buulla jaamac
qodobada aad dhegeystayaal ku maqli doontaan idaacadda galabta waxaa ka mida waraysi aanu la yeelannay la taliyaha madaxweynaha jabuuti oo ka hadlaya isbahaysiga cusub ee mucaaradka ee dhowaan lagu dhawaaqay
maanta waddanka dallad uma baahno waxay waddanka maanta wuxuu u baahan yahay axsaab siyaasadeed oo run ahaan ka qaybgala siyaasadda horumarkiisa dimuqraadiyadda horumarkayga ay ka qayb gasho baa la doonaya marka waxaan u arkayaa dalladan inayna waxba tarin
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan waraysi aanu safiirka soomaaliya ee midooda yurub kala yeelannay gebagabadii dhegaysiga badda soomaaliya ee maxkamadda heeg
rajo aad u qiimo rajo aad u badan waayo soomaaliya maaragtay keeska sharciyan way caddaysay inuu maaragtay muhiim yahay in maaragtay maxkamadda ay dhegaysato midda kalena waxaad ogaataa haddii uu yimaado maaragtay qabsi oo dhinaca xuduudda badaha ama dhulka hadda waddan walba xaq buu leeyahay in maaragtay waddankiisa wuxuu xaq u leeyahay inuu daafacdo
qodobadaasi iyo barnaamijkii xiisaha lahaa ee hambalyada heesaha iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaa marka horese ku soo dhowaada warkii caalam warbaahinta dalka indiya ayaa wax ka qortay qosaaobanSoomaali ah oo loo haysto burcadbadeednimo kuwaasoo ku xiran dalka hindiya kadib markii ay ciidamada dalkaasi afar howlgal ku soo qabteen intii u dhexaysay sannadii ilaa iyo wargeyska the times of india ayaa bartiisa internetka ku qoray in maxaabiistan soomaalida ah ee lagu eedeynayo falalka burcadbadeednimada in konton ka mid ah loo haysto falal dila xukunkooduna uu noqon karo dil warbaahinta dalka hindiya ayaa daabacday in qaar ka mida eedeysanayaashaasi ay qirteen dhammaan eedihii loo haystay safaaradda soomaaliya ee dalka hindiya oo v o eda la xidhiidhay ayaa xaqiijisay inaanu jirin xukun ilaa iyo haatan dhacay hase ahaatee la filayo in dacwaddan laga go-aan gaaro bishan soddonkeeda safaaradda soomaaliya ee dalka hindiya ayaa sheegtay inay u qabatay ama u qabteen qareenno u dooda eedeysanayaasha soomaalida ah ee loo haysto falalka burcadbadeednimada waxayna safaaraddu sheegtay in marka xukunku dhaco inay ku dadaalayaan sidii ay uga shaqayn lahaayeen in dib loogu celiyo dalka soomaaliya madaxweynaha maraykanka barack obama ayaa khudbaddiisii toddobaadlaha ahayd ee sabtidan kaga hadlay arrin uu ku tilmaamay muuqaalka ugu cusub ee suuqa qaranka ee ah beerta taariikhda ee ku taal magaalada washington obama ayaa daah furay xalay madxafka qaranka ee taariikhda iyo dhaqanka dadka madow madaxweynaha ayaa qayb khudbaddiisa ka mid ah ku sheegay in ay dad ahaan waa maraykanka eh ay si sax ah isugu gudbiyaan taariikhda dadkii dhisay dalkan balse sida uu hadalka u dhigay marmarna la xidho sheekooyinka dadkaasi halka marmarna qaar laba inkiro waayo aragnimada malaayiin dad ka mid ah madaxweynaha ayaa sheegay in madxafkani uu soo bandhigayo taariikhda qaar ka mid a maraykanka oo aysan sheekadoodu horey safka hore uga gelin sheekooyinka la isu tabiyey ee dalkan madaxweynaha oo hadalkiisi sii watay ayaa sheegay in ay goobtan tahay madasha lagu soo gudbinayo taariikhda oo ah beertii ee magaalada washington oo ah madasha uu ku soo gudbino washington jefferson oo ah madaxweynayaashii oo ka mid a aan idhaahda dhegeystayaal madaxweynayaashii maraykanka qaarkood horena oga mid ahaa iyo weliba maalinta xorriyadda taariikhdeeda lagu soo dhigo isla beertan madaxweynaha oo la hadlayay dad gaaraya toddoba boqol iyo konton qof ayaa sheegay in xilligan furitaanka madxafkan uu ku soo beegmay goortii ugu mudnayd martida oo ay qaar ka mid a ahaayeen dadka madowga maraykanka ayaa u fahmay in madaxweynuhu ula jeedo mudaharaadyada ka socda magaalada charlotte ee gobolka waqooyiga carolina oo talaadadii uu askari ku dilay nin madow duqayn aan kala go' lahayn oo ka dhana qaybta uu mucaaradka haysto ee magaalada alebo ee dalka syriya ayaa sii socota maanta oo sabtiha iyadoo dhisbooyin badan dhulka lagu daray kooxda la socodka xadgudubyada xuquuqda aadanaha ee syriya ee fadhigeedu yahay magaalada london ayaa sheegtay in ugu yaraan shan iyo labaatan qof ay ku dhinteen duqaynta maanta oo sabti ah jimcihiina waxay sheegtay kooxdu inay dhinteen ugu yaraan soddon qof oo ay ku jireen dhowr caruura duqayntan ayaa waxaa geysanaya diyuuradaha dagaalka ee syriya iyo kuwa ruushka ee taageera goobjoogayaasha ayaa ku soo warramaya in duqayntan ay bilaabatay gelinkii dambe arbacadii kadib markii xukuumadda syriya ay ku dhawaaqday weeraro cusub oo ay ku doonayso inay dib ugu qabsato guud ahaan magaalada alebo waxaana duqayntan ay imaanaysaa iyadoo muddo toddobaadyo ah magaaladu ay xasiloonayd kadib markii xabad joojin ay garwadeen ka ahaayeen ruushka iyo maraykanka oo la doonaya in lagu xasiliyo dalkaasi ay guuldaraysatay magaalada alebo oo ah tan labaad ee ugu weyn dalka syriya ayaa u kala qaybsanayd ciidamada dowladda maleeshiyada mucaaradka iyo dagaalyahanada kurdiyiinta tan iyo sanadkii
mas-uuliyiin ciraaqiyiina ayaa sheegay in weerar lagu qaaday goob jidgooyo amniga lagu sugo oo ku taala gobolka saalaxudiin lagu dilay labiyo toban ruux saraakiishu waxa ay sheegeen in sidoo kale saddex iyo labaatan ruux ay ku dhaawacmeen weerarka oo dhacay aroortii hore ee maanta kadib markii gaari qof isa soo miidaamiyey uu goobta beegsaday ma jirin cid sig degdeg a u sheegatay mas-uuliyadda weerarkan hase yeeshee weerarada noocan ah waxaa hore u sheegan jiray in ay iyagu ka dambeeyaan kooxda isis
halkaad warkaasi ka dhagaysanayseen waa idaacadda v o a oo toos idinkaga imaaneysa magaalada washington sidii aad toddobaadkan ka maqlayseen idaacadaha iyaga xisbi ka mid ah isbahaysiga mucaaradka di jabuuti oo u s n ayaa ku dhawaaqay inay ka baxeen dalladda u s n oo ay afurteen dallad cusub oo mucaaradka oo loo bixiyey ammaan iyadoo dhinaca kalena dhalisay khilaaf ka taagan jiritaanka ururka raad ee uu ka soo jeedo duqa magaalada jabuuti waxaa haddaba jawaab ka bixiyey arrimahaasi cali maxamed daata oo ah la taliyaha madaxweynaha jabuuti horena uga tirsanaa ururka raad iyo madaxda u s n ee mucaaradka jabuuti labadaba wariyaha iyaga ramadaan muuse ayuu u waramay maanta wadanka dallad uma baahno waxay wadanka maanta wuxuu u baahan yahay axsaab siyaasadeed oo run ahaan ka qaybgala siyaasadda horumarkiisa dimuqraadiyadda horumarkayga ay ka qayb gasho baa la doonaya wakhti kasta madaxweynaha ku celiyaa gacantuu u fidiyey axsaabta mucaaradka in la wada shaqeeyo la wada tashado oo wajihaad quraad oo jabuuti u noqoto exampleka degmadan aan ku noolnahay in la noqdo marka waxaan u arkayaa dalladan inayna waxba tarin laakiin miyaanan mucaarid loo baahnayn soo wax muhiimoo loo baahanyo caalamka ka wada jira maaha axsaab siyaasadeed oo mucaarada way jirtaa wadanka laakiin waxaa laga codsanayaa un dariiqii lagu talagalay axsaabta ay ku dhaqmi lahaayeen un baan annaga weli garan laanahay markii hore xitaan aniga mucaaradka haddaan ku jiray taabaa naga maqan waxa weeyaan muxuu xisbiga siyaasadeed oo mucaaradka muxuu yahay muxuu maanta faa'iido leeyahay muxuu wadanka faa'iido u keeni lahaa laakiin haddii soo gardarro maaha dowladduna hadday tidhaahdo mucaaridkii anaa gacmahayga ku samaysanaya mucaaridkan doonayo
dee weligeed taa ma dhicin mucaarad ay mucaarad dowladda ay samaysatay animaan maqal annaga markaan dhismanay oo ururkeenii raad aan dhisnay urur bannaan madax bannaani baan ahayn oo aan dhinacna ka gelin dowladda waan dhismay waa lanoo ogolaaday waa lanoo fasaxay waxaan ka qayb galnay doorashooyin baan ka qayb galnay labadii kunkii iyo labadii iyo toban waan waad maqasheenna inaan ku guulaysanay axsaabta siyaasadeed ee maanta talada gacanta ku haysa ayaan ka badinay waxay ku caddaynaysaa inay furfurnaan siyaasadeed furfurnaan dimuqraadiya dimuqraadiyad inay wadanka inuu jiro dalladan waxaan ka oran karayaa waxaan dee shakhsigayga baan ka hadlaya ra'yigayga haddaan maanta dhiibo ay way fashilmi leesh horteedba dallad oo ka adag oo run ahaan ka adagoo dee dee axsaab siyaasadeed oo bislaaday ku jireen iyaa sidaa loo kala loo kala baxay tanna waxaan leeyahay shalayba saddexdan isku timid shalay lix bilood horteed waxay kale mabda bay haayeen marka de waxaan taa oran karayaa inay dalladan ay in yar dabadeed wada maqli doontaa insha allah wax shaqaynayso noqon maysa hadda iyagu hadal xun mee odhan waxay yidhahdeen si ilbaxnimaan dowladda u doodi doonaa wax laaliya wixii burbur iyo qalalaase iyo rabshadana dhinac baanu iska dhignay marka miyaan ahayn wax la soo dhoweeyo waxaa weeyaan markay een, hadal baan malaha ka fiirsaday ka dhageystay hadal ka mid a oo walaalkay oo ka hadlay ee, dalladda wuxuu yidhi een, qalalsidii iyo buuqii waxaan raacinay iyo santii baan raacinay yaa la yidhi ani waxaan odhanayaa inay iyo santa markii aan dhisnay buuq iyo qalalse laguma dhisin waxay ahayd dhismo siyaasadeed baa lagu dhisay bay ahayd meeshii halkii ay iyo san ka fashilmatay amaan kuma aflaxayso way burburi Ah, waxaad adigu ka mid ahayd madaxdii een, ah, raad bal haddaad nooga warrantay raad halkii ku dambaysay
raad waxaa een, waxaan odhan karayaa maanta run ahaan waxaan odhan karayaa raad maanta ma jirto raad way baaba'day waxayna ku baaba'day ee, ninkii walaalkay aan wada shaqaynaynay aan ku dadaalnay in ee, labada dhinac isku yimaadaan ee heshiis yimaado oo hormood aan ka ahayn iyaan halkaa ku isku khilaafnay halkaa bay ila- iyu khilaafka imid raad maanta ma jirto waxba inaan la isku daalin waxba inaa ummadda been loo sheegi duqa magaalo madaxdoo kale raad buu ka soo jeedaa maxaa la odhan karaa iyagoo kale raad waagii horeba labaanu kala baxnay bay ahayd qayb raacday een, eh, dowladdii bay ahayd oo la- oo maamul goboleedkii eh, la sii shaqaysay iyo qayb mucaaradka raacday oon aniga ka mid ahaa qaybka qaybta mucaaradka iyaan iminkana laba qaybood ku kala ku kala baxnay ay laakiin de run haddaan sheego qaybta ugu badan maanta haddii aan nahay saddex iyo toban qof waxaan odhan karayaa koo iyo toban qof yaan dhinaca isla joognaa oo maanta isla joognaa oo xalka een, taageerka madaxweynaha oo oo wada shaqaynta wada shaqaynta madaxweynaha yaan u jeesanay kaasina waxa uu ahaa cali maxamed daata oo u waramayey wariyahanaga ramadaan muuse ee jabuuti
weli waxaad naga dhegeysanaysaan v o a oo toos idinkaga imaanaysa magaalada washington garyaqaanada maxkamadda caalamiga ah ee haig ayaa shalay soo gebagabeeyey dhegeysiga doodaha la xiriira dacwadda u dhaxaysa soomaaliya iyo kenya ee ku saabsan muranka xadka badda ee labada wadan qarinada matalaya dowladda soomaaliya ayaa shalay mar labaad ka hadlay mowqifka soomaaliya ee arrintan ku aadan xuseen barre ayaa arrintan ka waraystay danjiraha soomaaliya ee midooda yurub cali siciid fiqi
wallahi hadda dhegeysiguu ahaa dhegeysiga kenyana maaragtay laba mar bay haysteen isniintii ay bilaabeen annaga talaadiyaan maaragtay eh, wareegani koowaad ahaa iyagana arbacdii ay qaateen haddana annaga jimcaha wareegeeni ugu dambeeya waayo marka kenya waxay ku candacoonaysa in maxkamadan aysan qaadi karin eh, dacwadan iyada ah annagana waxaan ku candacoonayna inaan maaragtay maxkamadan ay xaq u leedahay sharciyan inay ma- inay eh, ar- keiskan ay qaado qodobada fadhigii ugu dambeeyey ay soomaaliya soo bandhigtay maxay ahayn may soomaaliya hadda qodobo ay hadda soo bandhigta male waxay soomaaliya ku murmaysa waxay ahayd in maaragtay eh, dhinac kasta markii eh, shuruucda oo maaragtay eh, yung onclos loo fiiriyo iyo shuruucda kale oo maaragtay lagu maamulo maaragtay eh, eh, xuduudaha badda in ay maaragtay soomaaliya ay eh, iyaga iyo kenya wadahadalkii ay maaragtay l- ay bilaabeen labada kun iyo afar iyo tobanka uu meel mari waaye sidaas darteed soomaaliya ay la timid arrinkaa iyadaha maxkamadda eh, i c g da ee ku taala maaragtay heeg ee waddanka netherland ma jirtaa ballan kale ama wakti kale oo muddo loo cayimay maya hadda waxaa waaye go-aankii maxkamadan sugaynaa isagana wuxuu qaadan karaa ilaa iyo lix bilood raje intee leeg baa wafdiga soomaaliya uu arrintan kala noqonaya marka uu soomaaliya ku noqdo rajo aada u qiimo rajo aada u badan waayo soomaaliya maaragtay keeska eh, sharciyan way caddaysay inuu maaragtay muhiim yahay in maaragtay maxkamadda ay dhegeysato Eh, sidaas darteed rajada aad bay u fiican tahay maadaama oo tahay diblomaasi soomaaliyeed ma u malaynaysaa in arrintani dhinaca diblomaasiyadda ay wiiqi karto xidhiidhkii u dhexeeyey soomaaliya iyo kenya
taa ma u malaynayo waayo kenya annaga xiriir baa naga dhexeeya midda kalena waxaad ogaataa haddii uu yimaado maaragtay eh, eh, isqab- qabsi oo dhinaca xuduuda badaha ama dhulka hadda m- wadan walba xaq buu leeyahay in maaragtay eh, wadankiisa wuxuu xaq u leeyahay inuu daafacdo taa marka waa dhici kartaa in khilaaf eh, diblomaasi eh, uu dhaco laakiin taa micneheed maaha inaan ama kenya ka takhalusta ama annaga ka takhalusno waxaan annaga xaq u leenahay maaragtay marka laba wadan hadday wax isku haystaan annaga hadda maaragtay waxna laga haystaa sidaas darteed annaga qofna maaragtay hal kilometer eh, wadanka mas qof aan siin karna male aan ugu takhalusi karna male diblomaasi darteed sidaan ka warqabno soomaaliya iminka waxay isku diyaarinaysaa doorashadii madaxtinimada marka marxaladaasi kala guurka iyo dacwaddan isku soo beegmay ma laga yaabaa in arrintaasi saameyn ku yeelato dacwadda lafteeda
maya absolutely waa dacwadii looyara oo qaabilsan shaqaale dawla oo qaabilsan oo anigaan kamid ahay iyo shaqaale kale oo soomaaliyeed sidaas darteed wax isbedel oo wax dhibaato oo hadda maaragtay eh, dhinaca kala guurka ama doorashada so- soo socota ee arrinta iyadaa u keeni karta male
kaasi waxa uu ahaa danjiraha soomaaliya ee midooda yurub cali saciid fiqi oo u warramaya waryahayaga xuseen barre aadan
halka aad weli nagala socotaan dhegeystayaal waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington dhegeystayaal haatanna waxaad nala dhegeysataan barnaamijkii xiisaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha waxaa wadajir halkan inooga soo jeedinaya ibraahim xasan daandurey iyo falastiin axmed iimaan
ku soo dhowaada barnaamijkii xiisaha lahaa ee hambalyada iyo heesa warqadda ugu horeysana ibraahim waxay naga soo gaartay wasiirka wasaaradda warfaafinta ee somalilan mudane cismaan saxaridiid cadaani iyo wasiir ku-xigeenka wasaaraddaasi marwe shukri xariir ismaaciil maarayaha t v-ga qaranka somalilan mudane cabdi cali mahdi xuseen cabdulaahi deeqsi abiib iimaan xasan waa saaxiibka ee axmed ugaas maxamed iyo cabdirasaaq cismaan maxamed iyo axmed cismaan batuun sadiiq ismaaciil iyo sadiiq maxamed burmad ismaaciil maxamed cakule iyo qadar maxamed cakule iyo maxamed caqli haadi iyo dhammaan shaqaalaha wasaaradda warfaafinta somalilan waxay hambalyihii bogaadan u dirayaan boqorka deeq ow cali yuusuf iyo boqoradda farduus cabdulaahi cabdi oo meherkooda uu ka dhacay magaalada hargeysa isku waara ubad kheyr qabana kala hela aamiin ayaanu leenahay aamin dhambaalkana wuxuu naga soo gaaray cabdilatiif barre aadan iyo cabdiraxmaan barre aadan iyo cabdinuur barre aadan caabe barre aadan hooyo xaawo wariir iyo abdi xuseen wariir iyo abshir aadan maxamed aadan maxamed sheekh iyo caqiil cabdulaahi shanqalow iyo waxay yidhahdeen cabdifataax maxamed xasan waxayna dhammaantood jecel yihiin inay taaniyad gaarsiiyaan maxamed xuseen wariir iyo marwadiisa faadumo cali xasan oo wiil ugu dhashay tuulada qondhood oo ka tirsan degmada bardaale ee gobolka bay wiilkaasina waxaa loo bixi yidhahdeen cabdilatiif maxamed waxayna leeyihiin eh, ducada waa xaggiina cabdilatiif waxaan leenahay soo barbaar noqo kii dadkiisa iyo dalkiisaba anfaca aamiin warqadanna waa hambalyo tahniyad aroos farxad lebay leeyihiin waxaa diraya aabba muxiidiin sheekh iyo hooye faadimo maxamed maalin iyo sayid muxiidiin sheekh iyo xaaskiisi iyo caruurtiisi cabdulahi muxiidiin sheekh iyo cabdifatax muxiidiin sheekh muftaax muxiidiin sheekh iyo odaygeeda iyo caruurteeda iyo cabdiqaadir muxiidiin sheekh iyo muuse cabdiraxmaan afrika xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo cabdiqaadir sheekh shariif xaaskiisa iyo caruurtiisa axmed nuur cabdulaahi sheekh xaaskiisa iyo caruurtiisa hindi sheekh shariif odageeda iyo caruurteeda ibraahim cismaan sheekh xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo nimco mukhtaar sheekh odageeda iyo caruurteeda caasho sheekh shariif odageeda iyo caruurteeda iyo cilmi cumar yuusuf iyo shamso maxamed maalin iyo ruqiya maxamed maalin odageeda iyo caruurteeda iyo raxma maxamed maalin odageeda iyo caruurteeda iyo xabiibo maxamed maalin odageeda iyo caruurteeda iyo cali maxamed maalin xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo cabdi xuseen maxamed iyo cabdirashiid xaaji cabdulle xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo deeqa xaaji cabdulle odageeda iyo caruurteeda dhammaan reer sheekh shooblow iyo reer maxamed maalin iyo reer xaaji cabdulle oo kala jooga dalka gudihiisa iyo dibadiisa waxay tahneed aroos gaarsiinayaan arooskii aroosada bay yidhaahdeen cismaan xaaji cabdulle iyo marwadiisa qaaliga caashe muxidiin sheekh oo arooskooda uu ka dhacay gobolka hiiraan gaar ahaana jalalaqsi isku waara ubad kheyr qaba kala hela aamiin ayaanu leenahay ibraahim haye kaalmihii sugaanta dhegeystayaashan heesta ugu horreysa aan u soo qabanayna falastiin waa hab ku soo dheh waxay leedahay fanaanadu hubsiimuu halsiistaa mun ragahi habeenyow hab ku soo dheh caashaqa codadkii cabdiqadir xasan iyo allah u naxariistee labada fanaanba waa ay geeriyoodeen waa xaliimo qaliif cumar magool
منجيت waxaan qabay ilooyiyo habeeney muntiisu waxaan qabay ilooyiyo habeeney urduwaayowga haliftiina gaari mahartaadoo daraada unigiina hibi urduwaayowga halistiina gaari mahartaadoo daraada unigiina hibi walalhay hoosgelin wadilihii jacaylkee absuud absuud caashaqa walalhayga hoosgelin wadilihii jacaylkee absuud caashaqa
qalbigaada ii fidhi kaygana ka soo helay hebed iyo fowdhumaante qalbigaada ii fidhi kaygana ka soo helay hebed iyo fowdhumaante hubsimuu harsiistaa nin ragihii habeeyo hilibkaaga
ama hawanahayo garsiinin hanafiisiin biwa halbula iga habay dhiigo hama hawanahayo garsiinin hanafiisiin النهيين قيمون نهيين عبيد النهيين قيمون نهيين عبيد
habku soo dheh intaas ayaan kaga gudbaynaa dhinacii dhambaalada ayaan ku noqonaynaa dhambaalkan waxa uu naga soo gaaray cabdilatiif barre aadan iyo abshir aadan maxamed oo ku magaca dheer bay yidhaahdeen abshir dalmar iyo safiye cali ibraahim iyo aadan maxamed nuur sunaami iyo xuseen aadan maxamuud iyo cabdiwahaab sheekh maxamed nuur yuusuf cali axmed iyo ilyaas sheekh cadow iyo maxamed kerow iyo waxay yidhaahdeen cabdisalaan sheekh maxamed nuur iyo xaawo abshir dalmar iyo cali ibraahim warjooqe iyo waxay yidhahdeen maxamuud sheekh maxamed nuur iyo cabdishakuur cali maxamed cabdifataax maxamed xasan iyo xuseen isxaaq maxamed aadan iyo xasan sheekh maxamed abuukar iyo sheekh maxamed cabdiraxmaan dadkaasna waxa ay kala joogaan bay yidhaahdeen kenya garowe baydhabo waxayna hambalyo kal iyo laaba jecel yihiin inay gaarsiiyaan cabdiraxiin maxamed xasan oo ku magaca dheer cabdiraxiim warow iyo waxay yidhahdeen marwadiisa xaawo cali axmed oo arooskoodu uu ka dhacay baydhabo waxaana ay leeyihiin arooskiina kala kulma bashbashi barwaaqo annaguna aamin ayaan leenahay warqadana waxay naga soo gaartaa aaba yaasiin khaliif xaashiyo hooye ayaan cabdisalaam xaaji cilmiyo hooye xaawo cabdisalaam xaaji iyo brofesor cabdiqaadir yaasiin khaliif xaashi injineer cabdulaahi yaasiin khaliif xaashi iyo siciid yaasiin khaliif xaashi iyo cabdisamid yaasiin khaliif xaashi iyo cabdixakiin yaasiin khaliif xaashi farduus yaasiin khaliif xaashi iyo israa yaasiin khaliif xaashi iyo awow axmed abshir bariir caray sane layidhaahda iyo axmed daahir khaliif iyo maxamed daahir khaliif iyo farduus axmed daahir khaliif iyo cabdulaahi axmed daahir khaliif sucaad axmed daahir khaliif iyo ayaan axmed daahir khaliif iyo xaawo axmed abshir bariir caraysane iyo muno maxamed axmed najax maxamed axmed iyo naciima maxamed axmed nafisa maxamed axmed dhammaan dadkaasoo kala jooga caalamka oo dhan maraykanka kanada holland sweden u k dubai kenya ethoobiya dowlad deegaanka soomaalida jigjiga galaadi goldogob waxa ay hambalyo iyo bogaadin u dirayaan xidiga iyo xidigta bay yidhaahdeen usha iyo diirkeeda boqorkiiyo boqorada liibaan iyo naciimo oo ay leeyihiin isku waara ubad kheyr qabana kala hela aamiin ayaanu leenahay waa tahay dhankii heesaha haddii aan ku noqono falastiin haye
Yeah.
waa tahay codkii cabdijabaar alkhaliiji iyo heestii trig ayaan intaas kaga gudbaynaa dhinacii dhambaalada ayaan ku noqonaynaa waxaa noo baaqaya cabdulaahi cumar aadan iyo xaaskiisa zaytuun ciise maxamuud iyo hooyo fakar shire kuluc iyo carruurteeda iyo ay nadiifo warsame caliyare iyo awowe bursaliid warsame caliyare iyo waxay yidhahdeen awowe aadan warsame caliyare iyo awowe ibraahim warsame caliyare iyo aabe cumar aadan warsame iyo axmed cabdi warsame iyo xareed cabdi warsame iyo cabdul axmed warsame iyo bedel axmed warsame iyo ibraahim bursaliid warsame iyo deeq cabdulaahi tiirsane iyo waxay yidhahdeen iyo zeynab warsame caliyare iyo maxamed cumar aadan iyo nimco cumar aadan iyo hibo cumar aadan iyo najiib cumar aadan cabdirasaaq faarax suyaad iyo ifraax ibraahim warsame iyo binti ibraahim warsame faadumo suleymaan xaaji iyo daahir suleymaan xaaji iyo maxamed suleymaan xaaji iyo waxay idhahdeen maamo xaliimo maxamuud warsame nasro shire kuluc nasteex shire kuluc iyo ibraahim shire kuluc iyo ugu dambaysta galad shire kuluc waxaa dhammaantoodna ay jecel yihiin inay u hambaleeyaan islamarkaasina ay heestan la dhegeystaan busteeyo shiro kuluc iyo waxay yidhaahdeen maxamuud ibraahim warsame oo arooskooda uu ka qabsoomay cabud waaq gobolka galguduud waxaana ay leeyihiin arooskiina aamiin eebbaheda kala siiyo ubad kheyr qaba warqadana waxay naga soo gaartay raxmo mahad aadan iyo dalmar ibraahim aadan iyo sharmaarke ibraahim aadan iyo asad mahad aadan iyo maxamed mahad aadan shukri mahad aadan iyo nasre maxamed aadan iyo mahad maxamed cabdi iyo hodan ibraahim aadan dadkaasoo kala jooga meelo kala duwan oo caalamka waxay hambaliyo iyo duco tiro badanba hawada u marinayaan arooska iyo aroosadda maxamed mahad aadan iyo qalinjadiisa bay yidhaahdeen nasteexo ibraahim aadan oo dhowaan ku aqalgalay magaalada nairobi ee dalka kenya isku waara ayaanu leenahay ubad kheyr qabana kala hela dhambaalkan wuxuu naga soo gaaray wasiirka wasaaradda qorsheynta ee somalilan mudane cali xuseen ismaaciil jirde cali shombe iyo wasiir ku-xigeenka qorsheynta mudane kaysar cabdulaahi maxamed iyo agaasimaha guud ee wasaaradda qorsheynta xasan cumar hori iyo agaasimayaasha waaxyaha wasaaradda qorsheynta iyo shaqaalaha waxaana ay hambalyihii bogaadan u dirayaan deeq ow cali yuusuf iyo farduus cabdulaahi cabdi oo meherkoodu uu ka qabsoo magaalada hargeysa oo leeyihiin eebe waxaan kaga baraynaa in meherkaas uu idin horseedo guur qeyr qaba oo nolol iyo raaxa leh aamiin ayaanu leenahay markana kaalmihii sugaanta bal noo soo qaba heesta xigta ibraahim falastiin waxaan dhegeystayaasheena u haynaa ma dhaafaan waxaa heestaasi wadajir ugu luqeynaya siciid mirax aydar iyo deeq axmed raagi
miduni magacow malkaan leeyay moodkii iyo nool midigta ka saaro an mid ahawni malkaan leeyay moodkii iyo nool midigta ka saaro an mid ahawni
Waxaa tahay ma dhaafaan meel dheer, magaciisu gaaree. Waxaa tahay muxuu bada kala gacal, ay
siciid mira xaydar iyo deeq axmed raage aanu intaasi ku dhaafno warqadana waxay naga soo gaartay ugu horeyn bay yidhahdeen marka hore waxaanu salaameynaa daadiyayaasha barnaamijka hambalyada iyo heesaha ee v o e da marka xigtana annagoo kale ah bay yidhaahdeen cabdinuur shariif cali xaashi oo jooga jabuuti waxaan halkan salaan aada u qiimo badan aan u dirayaa buu yidhi hooyo xaawo ismaaciil iyo tamaan shariif bedel iyo faadmo shariif bedel iyo aadan shariif bedel aadan shariif cali xaashi iyo cabdulaahi shariif bedel axmed shariif cali xaashi iyo cabdulaahi shariif cali xaashi iyo xasan shariif cali xaashi iyo xuseen shariif cali xaashi iyo arda shariif cali xaashi carfi shariif cali xaashi iyo zaynab shariif cali xaashi oo jooga gobolka nogob magaalada harleedi iyo weliba barmiil ee dowlad deegaanka soomaalida etoobiya waxaan ilaah uga baryayaa buu yidhi caafimaad qab cimri dheer iyo nolol raaxa leh waa tahay waxaa noo baaqayaa ayaan ibraahim aadan iyo cabdiyo maxamed sulaybaan iyo saleybaan maxamed aadan iyo cabdikariin ugaas iyo cumar fataax sheekh daahir iyo waxay yidhaahdeen katro cabdi caafi iyo dhammaanba qoyska reer wadeeco alla iyo cabdikaafi yuusuf aadan waa waryaheena v o e magaalada colombos annagana hanaga reebina waxaana ay jecel yihiin inay dhammaantoodba tahniyad gaarsiiyaan maxamed mahad aadan iyo waxa ay yidhaahdeen nasteexo ibraahim aadan oo dhowaantan ku aqalgalay magaalada nairobi ee dalka kenya oo ay leeyihiin aqalgalkiina bashbash iyo barwaaqo inaad kala kulantaan eebba idin kaga baryaynaa oo aad kala heshaan eebbana idin kala sii ummadda qarqaba aamin warqadana waxay naga soo gaartay marka hore bay yidhahdeen waxaan halka ka salaameynaa v o e da marka xigana waa ustaad cusmaan sheekh siraad ismaluure la yidhaahda iyo aabe muxiidiin mukhtaar iyo aabe cabdiraxmaan mukhtaar iyo mawliid muxiidiin mukhtaar iyo ibraahim muxiidiin mukhtaar iyo sacdiye muxiidiin mukhtaar iyo yuusuf muxiidiin mukhtaar iyo sukurey cali mukhtaar hooyo bishaaro hooyo nasro hooyo xaliima dhammaan reer mukhtaar cabdiraxmaan waxay halkan hambalyo aroos uga dirayaan xidhiga nuur muxiidiin mukhtaar iyo xidigta khadiijo sheekh cabdiraxmaan oo arooskooda uu ka dhacay magaalada mandheera gaar ahaana areesa taariikhdu marka ay sagaal iyo tobanka bishan aynu ku jirna ee sagaalaad waxayna leeyihiin gurkiina guur wacan gurigiina gurinagi guul ahay ka dhigo aamiin ayaanu raacinayna haye ibraahim suugaanti maxaa noo haysaa waxaan dhegeystayaashaana usoo qabanaynaa heesta falastiin ay la yidhaahdo beerqaad waxaa wadajir ugu luqaynaya yaasiin axmed digfeer iyo saare siyaad
hesho bilicda roobka isubidhaante inayahay bildhalatiyo ubax soo baxaayo sida bilicda roobka isubidhaante timahaaga baxaaye barbarada ka dhacaaye baankoorey la moodiyo sunniyaasha baaxee wejiga lagu badhkooyiyo timahaaga baxaaye barbarada ka dhacaaye baankoorey la moodiyo sunniyaasha baahee wejiga lagu badhkooyiyo bishimahaa madow iyo indhahaaga biriqda bacaruurka naasahay biir qaaday anigay bishimahaa madow iyo indhahaaga biriqda bacaruurka naasahay biir qaaday anigay adaa beri cashaqe baxnaani adaa damqii bogte adaa damqii bogsi adaa beri cashaqe baxnaani adaa damqii bogte
ugu bariday tala iyo ugu boodi weeye annagoon isbaraanu sheeka socoodiyo ugu bariday tala iyo ugu boodi weeye annagoon isbaraanu warisheeka socoodiyo balanan lahayni aan bartaa min xaajada xasaawa bilaaniyo wadayeelan baashaal oo aan buladayo ciyaaraha la boodiyo wada tuman baluuli sharaiyo kayrka badhaadhaga wiliyo inaanku baqa burweyka culusti baabacati mali wiya baabacati mali
aanu intaasi ku dhaafno beerqaad iyo yaasiin axmed digfeer iyo zahra siyaad haye ibraahim bal dhinacaaga warqadaha noo soo qabo zakariya axmed maxamed iyo ismaaciil xuseen farjar waa waryaheena v o a qadar maxamed cakule iyo waxay idhahdeen qadar yuusuf cusmaan iyo huda cali bonfas iyo nasriim maxamed madar iyo qadar cumar iyo kaltuun sheekh xasan iyo maxamed haaruun axmed iyo cabdiraxmaan iid dhimbil iyo cabdifataax axmed ilaaye iyo waxay idhahdeen axmed xasan yuusuf iyo cali jaamac maxamed waxayna hambali u dirayaan deeq ow cali yuusuf iyo farduus cabdulaahi cabdi oo meherkood uu ka qabsoo magaalada hargeysa oo leeyihiinna ha idiin horsado guur raaxo badan aamin ayaa leenahay warqadana waxay naga soo gaartay marka horeba yidhaahdeen waxaanu salaameynaa daadihiyaasha barnaamijka waxaan halkan habaliya aroos ka diraya dhammaan dadka kale ah bay yidhaahdeen maxamuud cabdulaahi maxamed najaad iyo axmed daahir axmed skimos iyo nuur buule maxamed iyo xasan jaamac warsame daandhiil iyo daahir maxamed cali iyo maxamed bare jaamac iyo daa'uud maxamed cali kumul yidhaahda iyo xaashi aadan maxamed iyo maxamed cabdi siciid turkish iyo cumar cabdi jamaal cabdulle iyo maxamed cabdicasiis shire soomaali iyo maxamed aadan maxamed yaabane iyo qumano faarax cabdi iyo cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi cabdi hodan maxamuud sheekeeye iyo cukaash xasan cismaan iyo cabdinaasir shire bire cumar cabduqaadir jaamac cabdiraxmaan cabduqaadir ibraahim maxamed yarow aadan maxamed cali soobooban dhammaan dadkaasi waxay hambalyaha wada u marinayaan caruuskii arosada bay yidhaahdeen brofesor mixiidiin cali cabdi iyo toreyse ayaan cabdirasaaq cabdulaahi oo arooskooda uu ka dhacay magaalada muqdisho gaar ahaana degmada yaakshiid xaafadda carafaad isku waara ubad qeyrqaba kala hela ayaanu leenahay aamiin dhammaalka ugu dambeeya gacanteeda waxauu naga soo gaaray deeqo mahad aadan iyo farxiyo mahad aadan iyo cabdi mahad aadan sacdiyo ibraahim aadan iyo sayruuq mahad aadan iyo hooyo xabiibo aadan faarax iyo aabi ibraahim aadan wadeecaalla waxaana ay joogaan dunida dacaladeeda waxaanay jecel yihiin inay halkan ka salaamaan hambalyo iyo heestaana gaarsiiyaan maxamed mahad aadan iyo nasteexo ibraahim aadan oo dhowaan ku aqalgalay magaalada nairobi dalka kenya oo ay leeyihiin arooskiina aamiin eebbaheydin kala siiyo ubad qayr qaba
haye bal heesta ugu dambaysa ibraahim markana lacag iyo jacayl hadday wada loolamaan ayaa libinta hela qofba kan u daran haye qofka lacagta rabana lacagtu ku guuleysan qofka jacaylka rabana jacaylku ku guuleysanaya heestaasi bal aan ka dhegaysanno muraayo axmed aadan heestaasi ayaana ugu dambaysay guud ahaan barnaamijkeennii hambalyada iyo heesaha tan intaan dib damba ugu kulmi doonana waa ibraahim xasan daanduray iyo falastiin axmed imaan oo idinkaga tegaya sidaa iyo nabadgelyo
halkaad nagala socotaan waa v o a oo toos idinkaga imaaneysa magaalada washington hogaamiyaha xisbiga shaqaalaha ee britain jeremy corbin ayaa mar kale dib loo soo doortay doorashadiisanna waxay imaaneysaa iyadoo xisbiga laybarka ama shaqaalaha uu mucaaradad kala kulmayey xubno xisbiga dhexdiisa ah ee xubnaha siyaasadooda dhexdhexaadka tahay ee xisbigiisa corbin waa nin siyaasadiisu dhinaca bidix tahay waxaana uu ku baaqay in xisbigu midoobo qadka taleefonka ee london waxaa haatan si toosa ugu jira faarax waxaa ku jira faarax oo ka tirsan xisbiga shaqaalaha ee degmada brand ee magaalada london faarax waxaad maqlaysaa sidee ayay u dhacday dib soo doorashada jeremy corbin
maanta colaada waxaa lagu dhawaaqay doorasho oo xisbiga dhexdiisa uu dooranayo hogaankiisa oo ay sababtay in dadkii baarlamentarianka ahaa ee labor partiga markii ay ku kaceen jeremy corbin hogaankiisii oo ay dhaheen nama hogaamin karo ayaa maanta waxaa lagu dhawaaqayay guushiisii labaad oo confirm garaysay inuu mar kale uu xisbigu asaga u noqon doono hogaamiye wa waa gartay hore waxaa loo doortay oo xisbiga loogu doortay labada kun iyo shan iyo tobankii haddaanan khaldanayn mar kale haddana dib loo soo doortay iyadoo weliba xisbiga dhexdiisa mucaaradada ay ka jirto jeremy waa nin noocee ah oo maxaa lagu doortay kula tahay jeremy waa nin xisbiga labor partiga ah dhinaca far leftiga ah si siyaabaha lagu doortana maadaama ay dooranayeen dadka members oo xisbiga ka ah waxaa aada u doortay dadka trade unionkiisa xisbiga shaqaalaha macnaha dadka shaqaalaha xuquuqdooda u dooda iyo dad badan oo far left ah oo oo partiga ka noqday member waktigu asagu ahaa hogaanka marka dad badan oo xisbiga gudihiisa ah ama ah maaragtay center rigtka kuwa la dhaho oo tony blair iyo groupka hogaamin jiray ah aada ayay uga soo horjeedeen inuu jeremy hogaan ka qabto laakiin maanta waxay noqotay maalintii markii labaad oo loo doortay inuu noqdo xisbiga hogaamihiisii wa waa gartay doorashadan waxay kusoo aadeysaa xili dalka britain uu dhowaan ka baxay midooda yurub iyo weliba doorasho dalka britain kusoo socota siyaasada guud ee britain maxay uga dhigan tahay doorashada jeremy
jeremy waxyaalaha kaloo lagu eedeynayo waxay kamid ahayd markii eurubiyanka laga baxayay oo ay socotay oloolankaas waxaa aada loogu dhaliilay inuusan si fiican maadaama xisbigiisa iyo dadka taageersan oo dhan ay rabeen in eurubian lagu jiro asaga dadkii aadka ugu kambeyn gareeyey waxaa lagu leeyahay mar dambe ayuu aada u ogaaday inay arrintu serious tahay intii hore oo dhan codkiisa aada looma maqlaynin marka maadaama hadda markii dadkii waayey in ay eurubian kala joogaan laga guulaystay oo uu ka mid ahaa maxaan ku irahdaa david cameron way is casileen sababta loogu kacana sababahaasay ahayd oo la yidhi dadkii waayey guushaas oo dhan waa baxeen adiga maxaa ku reebay marka jeremy wuu ku adkaystay inuu weli hogaanka sii qabto marka hadda maadaama theresa may loo doortay conservative partyga inay hogaamiso waxaa macquula inay ay ay doorasho cusub u wacdo goordhow inkastoo ay tiri uma wacayo laakiin markay aragto inuu jeremy yimid waxaa macquul inay doorasho kale ay hadda dalbato ay ku dhawaaqa doorasho lasoo hormariyo oo lasoo hormariyo sababtoo ah waxay arki kartaa inay hogaanka ay mar kale ku guuleysan karto ayadoo iskeed u madax banaan marka isaga ma midayn karaa bay kula tahay xisbigan leybarka ee uu madaxda ka hadda yahay aada ama waxaa shaqaalaha looga looga cabsi qabaa xisbiga in aada ukala jabo maadaama uu mashaakilkiisa hore uu ka bilowday dadka ku kacay aysan ahayn publica jeremy maanta wuxuu ku guuleystay dadka leybarka memberka ka ah oo xubnaha ka ah kuma guuleysan publica oo guud ee doorashada ah marka waxaa waxaa hadda aada looga shakisan yahay Eh, maadaama ay dadkii baarlamaanka ku jiray ay asaga ku qabsadeen inuusan hoggaan u keeni karin hadda waxaa lagu qasbanaanaa in ama laga sh- lala shaqeeyo ama si kale wax loo dabaro marka wuu- en- en xisbiga leybarka haddaa si u fiirisid en, mashaakilkii doorashadan loo aaday weli lagama bixin wa- waa gartay aad baad u mahadsan tahay kaasi wuxuu ahaa xarfi faarax oo ka tirsan xisbiga shaqaalaha ee degmada bren ee magaalada london khadka taleefonka london ayuu si toosa iigu waramayey
waa tahay dhegeystayaal idaacaddeenna galabnimo ee maantana wax halkaa ayaanu kusoo gabagabeynaynaa waxaa wadajir idinku soo jeedinayay anigoo ah jaamac buulla jaamac iyo colaad maxamed xasan maxamed colaad xasan tan iyo idaacaddeenna fiidnimana waxaan idin leenahay ismaqal dambe oo xiise leh
dhurkii cashaqiyood waa la xubay nabaqaadka iyo awooday lahayeen magabilugti magabilugti dhurkii cashaqiyo waa la xubay hayeen sida labalalo ashtubaynulule ma u liicayo nabaqaadka iyo awooday lahayeen magabin lugti magabin lugti
This program has come to you from the Voice of America, Washington.